alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaahi wacala aalihi waasxaabihi ajmaciin faslun fi lxajri fasalkan wuxuu ku saabsan yahay axkaamta xayiraadda dadka qaarkood maalkooda laga saaro ee loo diido inay ku tasarufaan ay ku takrifalaan alxajru fii lugati alcarab waa almancu weey waa diidmo sharcanna waa almancu min atasarufi fi lmaal waa qof in loo diido oo laga mamnuuco xoolihiisii inuu ku tasarufo ku takrifalo sida inuu iibiyo inuu wax ku soo iibsado inuu cid amaahiyo waxaasoo dhan in laga hor istaago xajrigu markaa waa limaslaxati annaas dadka maslaxadooda iyo dantooda iyadoo la eegayo ayaa la sharciyeeyey wayakuunu limaslaxati almaxjuur caleyh aw limaslaxati hayri qofka xayiraadda la saaray maslaxadiisaa ku jiri karta in maalkiisa laga xayiro waxaa kaloo qof xayiraad loo saaraa cid kale oo maalkiisa xaq ku leh maslaxadooda iyadoo la dhowrayo o la ilaalinayo wuxu uhi musanifku walxajru xayiraadda qof maalkii inuu ku tasarufo laga xayiraa calaa sittati haabitun fi sharci waa mid sugan sharciga dhexdiisa calaa sittatin lix dushooda ayuu ku sugan yihi oo min annaas dadka ka mida lixdaa uu sheegi doono saddex ka mida waxaa loo xayiraadda maalkoodii looga saaray limaslaxatihim iyadoo iyaga maslaxadooda loo dhowrayo loo ilaalinayo saddexaasaanuu soo horreysiiyey ka koobaad waa asabiyu weey waa qofka yaran qaangaadhin labyo dhadigkuu doonayaba ha noqde ilaa uu qaangaadhayo maalkiisa xayiraad baa ka saaran xayiraaddiisuna waa limaslaxatihi maslaxadiisa iyo dantiisa awey waayo ilmaayar haddii xoolihiisa lagu sii daayo wuu iska baabinaya xayiraaddaasina uma baahna inay maxkamadi saarto hadhow markuu qaangaadhana inay xayiraaddii maxkamadi ka qaaddo uma baahna yaraanta awgii bay xayiraaddu u fuulaysaa marka uu qaangaadho isagoo raashid oo xoolihiisa maamulan karo hagaajisan karana xayraaddii iskeed bay isaga tegeysa xayraaddu waxay saaraanaysaa ilaa uu qaangaadhayo ilah baa hi wabtalu lyataama xata ida balaguu nikaaxa fain aanastum minhum rushdan faadfacuu ilayhim amwaalahum agoomaha imtixaama buu hi ilahay marka qaangaadhkooda uu soo dhowaadaa la imtixaamaya waxaa lagu imtixaamayaa xoolihii wax ka mida loo dhiibaya oo la odhanayaa markaa dee iibi ama wax ku soo iibi si loo eego tasarufkiisa in yahay qof laxa jeclaleh xoolihiisa ilaashan kara iyo in kale markaa marka uu qaan gaadho haddii imtixaanka natiijadiisu ay ahayd inuu raashid iyo mid xoolihiisa maamulan kara u yahay markaasaa xooli lagu wareejinaya hadduu qaan gaadho isagoo safiya oo xoolihiisa aan maamulan karinna xooli waa laga haynaya weli isagoo qaan gaadhayba waayo qof xoolihiisi maamulan kara way agoonnimadiisana way dhammaato dee uu qaan gaadhayba laakiin hadduu qaan gaadho isaga oo safiha oo bilaalaxa jeclaa xoolihiisa aan ilaashanayn xayiraadda way saaraanaysaa intaa dabadeed hadduu laxa jeclo yeesho xayraaddaas way ka qaadmaysaa xaakimna uma baahna inay ka qaadanto qofka labaad ee xayraadi saaran tahay almajnuunu waa qofka waalan waalida awgeed bay xayraaddu u fuulaysaa iyaduna uma baahna xaakim iyo maxkamadi inay saarto uma baahna marka uu miirsadana xayraaddaas way ka qaadmaysaa maxkamad ka qaada iyadoo aanay jirin waayo dee qofka waalani ka yare garaadsadeen qaan gaadhin isaga ayaa ka daran qolada saddexaad ee xayiraadda loo saaray maslaxadooda iyo dantooda iyadoo la dhowrayo wasafiihu wey waa safiiha ka waxmagaratada ah safiihu inoo fasiro wuxu uhi wahuwa safiihu almubadiru limaalihi wey waa ka xoolihiisa daadaadinaya aladii yasrifuhu fii hayri masaarifihi dadka caqliga lihi iyo laxejecladu xoolahooda meelaha ay ku bixiyaan meelaan ahayn buu ku bixinaya isagu oo muxuu ku bixinayaa maa laa yacuudu nafcu ilayhi caajilan walaa aajilan waxaan waxtar dhow oo soo degdega iyo waxtar dambe oo raasamaala midnaba aan lahayn ayuu xoolihiisi ku bixinaya baddu ku daadinaya xoolihiisi ama xoolihiisii baa qiimihii ay taagnaayeen qiimo aada uga hooseeya ayuu ku iibinaya iyadoo cid si gaara ugu turaya aanay jirin xoolahaan macnalo lahayn baloorhkiisii kontonkan kun ahaabuu shan kun siinaya ama toban kun siinaya ama aduu waxaa dee dadku ay kala siistaane qiimihiisu wax aada uga hooseeya gaadhigiisii labaatanka kun ahaabuu shan iyo toban kun iska siinaya saasoo kale xoolihiisii noolaa jinjaada buu siisanaya waxaa kaloo shaaficiyadu ay qabaan haddii xoolihiisa uu ku bixinayo arrin xaaraana ama makruuha inuu yahay safiih oo isna ay tahay xoolihiisa in laga xayiro oo ilaahay baa yidhi walaa tu'tu sufahaaa amwaalakum kuwa waxmagaratada bilaalxejecladaa xoolaha ha u dhiibina amwaalakum xoole waxaa laga dhigay xoolo la wada leeyi lakiin waa xoole isaga u gaarka u lahaa weeye alatii jacala allahu lakum qiyaama warzuquuhum fiiha ka masruufa baa la yidhi xoolaa isaga gacanta ugeli lakin ka masruufa waksuuhum mariinna uga jara waquluu lahum qawla macruuf hadal wanaagsanna kula hadlo dee aa ku jeesjeesina oo magarataa tahay iyo bilaa caqli baa tahay iyo waxaa ku odhanina xoolaha inuu ilaaliyo qofka markaa kaana xayraadda waxaa loo saaray waa limaslaxatihi safiihu haddaba laba u qaybsamaa safiih maxjuur calayhi safiih xayraad la saaray maxkamaddu ay xayraad ka saartay maalkiisa tasarufaadkiisa uu maalkiisa ku tasarufo o dhami ama tasarufaadka maaliga oo dhami kama ansaxayaanka oo laga xayiro waa laga joojiye hadduu qofku yahay safiih mid wax magarataay oo xoolihiisii aan ilaashanayn oo bilaalexejecelaha ah laakiin aan xayiraad la saarin kaa waxaa la idhaahdaa safiih mulaqa baa la idhaahdaa bimacnaa xayiraadimo saara markaa inta xayiraad laga saaraya tasarufaadkiisu way ansaxayaan ilima waallo waa qof miyir qabee maalintaa laga xayiro maalkiisa wixii ka dambeeya ayuun baana tasarufaadkiisu ansaxahayn waayo saddexdaa maslaxadooda awgood baa xayiraadda loo saaray waxaa kaloo uu sheegay saddex kale oo cid kale maslaxadooda iyadoo la dhowrayo maalkoodii laga xayiray wahalaaatun yuxjaru calayhim lixaqi hayrihi alawalka koowaad waayo waa almuflis waa qofka kacay uu kacay baynu idhahnaa inagu laakiin kicis qura maahee waa qof dayntii lagu lahaa maalkiisa ay ka badatay waman kaana dayn aladii calayhi akaru min maalihi weliba daynta addayn lxaal ayaa looga jeeda daynta waktigii lagu heshiiyey in la bixiyo uu taagan yahi daynta muddaysane muddadeeda aan weli la gaadhin qofka looma xayiri karo laakiin waa dayn muddaysan muddadeediina waa la gaadhay maalkiisina ma wafayn karo muflis baa kaa la idhahdaa muflisku fii luqati اlcarab waa man saara maaluhu fuluusan waa ka xoolihiisii ay fuluus noqdeen fuluusta dee inagu lacagta hadda fuluus la yska idhaahdaahe fuluusta waxaa la odhan jiray waa lacagta dee dahab iyo dinaari waxaa ka samaysan laakiin maqshuushka ah lacag saafiya aan ahayn marka laakiin halkan mufliska waxaa looga jeedaa ka maalki maalba aan hayn ku dayn baxo ama maalkiisa uu yar yahay oo daynta lagu leeyay waktigeedu taagan yahay aan aan aanu bixinayn alladii mufliskaasoo irtakabatu duyuun duyuuni ay dusha ka fuushay daynkana waxaa looga jeedaa daynka laba sifo leh addaynu allaazim alxaal الزائد على maali waaba saddex صifada dayntu waa inay dayn laazima tahy oo dayn ikhtiyaaru u leeya hadday tahay xayraad lama saari tusaalahaan qof bay wax kala iibsadeen shaygii baa dayn lagaga iibiyey dayn waxaa lagu leeyahay amankiisi laakiin muddatulkhiyaar buu ku jiraa daynti laazim maaha soma dee iibkuu faskin karaabo nin waxba lagu lahayn buu noqon karaaba taa xayraad looma saari karo qofka wakadalika dayntu xaallo waa inay ta waa inay tay dayn waktigii bixinteeda lagu ballamay uu taagan yahay hadday muddaysantao muddadeedii aan la gaadhin inta ka hadhay baabuu ilaahay maal ku arsaaqi karaa oo ku dayn baxee xayraad la saari maayo ilaa la gaadhaya muddadeedii waxaa kaloo shardiya qofkaa daynta lagu leeyahay si xayraad maalkiisa looga saaro in daynta lagu leeyahay maalkiisa ay ka badan tahay oo haddii maalkiisa iyo dayntu ay isleeg yihiin xayraad la saari maayo dee daynta maalkaaga daynta ku bixi un baa la leeyahy haddii maalkiisu uu daynta ka badan yahayna waa sidaasoo kale waaye haddaba yaa kan xayiraaddiisa yaa dalbaya xayiraadda mar walba cidda qofka saaraysaa noocana waa xaakim yaa dalbaya waxaa dalbi kara dadkii daynta ku lahaa dhammaantood ama qaarkood hadday dalbaan qaadiga u tagaan o dhahda ninkii hebele noo gashaye isnaa maaluu ku dayn baxa ma haye intaa yara uu hayo noo xayr balse candhana waa xubine si intaasuna aanu aanu helo isaga laftiisa ayaana dalbi kara oo odhan kara waxa weeyaan qaadiyow dayn baa laygu leeyahay maalkayganina ma wafeynaye intan yari intaanay ugu bixin iga xayr si dadka xaqoodu markaaanu u seegin markaasuu xaakimku xayraad saaraya marka xayraadda la saaro laga bilaabo tasarufaatu fii acyaani maalihi baaila tasarufaadkiisu waa laba nooc ee qofkani daynun baa lagu yeeshay sidiisa kale waa qof caaqila oo baaliqa oo raashid oo safiya aan ahayn xayraaddan waxaa loo saaray dadka daynta kule iyadoo xaqooda loo ilaalinayo sooma marka tasarufaadkiisa maaliga ee xoolaa la xidhan labay noqonayaan inuu maalkii ku tasarufo laga xayiray tasarufkaasi ma ansaxayo iyo inuu dumadiisa ku tasarufo oo dad buu heshiis shaqo la geli karaa oo kiraysan kara wax cusub buu soo amaahan karaa dumadiisa uu ku soo amaahan karaa ile dumadiisu waa saxiixo waa qaa'imo dumadiisii may may dhimanoo may baabi'in xooluhun baa laga xayiray waaye dadkii haddaba qofka daynta ku lahaa laba nooc bay noqonayaan qof xoolahoodii oo sidoodiiyo ku soo gaadhay kuwaasi xoolahooday leeyihin khalaas dadka kale daynta ku lihiina lama qaybsana lama qaybsanayaan tusaale ahaan adiga baloor buu ka amaaday baloorkii oo sidiisii oo gurina aan laga dhisin oo aanu siine iibine isagu haya ayaad ku soo gaadhay de baloorkaagi baad qaadanaysa oo halka ay shaqaynaysa nin iyo xoolihii aragti baa ka dhaxaysa gaari buu kaa iibsaday gaarigoo sidiisa oo hayaad ku soo gaadhay gaarhigaagaad kaxaysanaysa kuwa kale deynta ku lihi ma odhan karaan waanu kula qaybsanno rasuulka calayh isalaatu wasalam yihi man adraka maalahu bicaynihi cinda rajulin qad aflasa fahuwa axaqu bihi min hayrih qofka xoolihiisii oo sidoodiiya ku soo gaadha nin kacay xoolihiisa isagaa ku xaq le buri nebigu calayh isalatu waslam bukhaariy muslim baa wariyay can abi hurayra xoolihiisii oo sidoodii kumuu soo gaadhin dee dadkaa kale daynta kule ayuunbaa wixii qofkaa lagu soo gaadhay uu la qaybsanaya waxaa lagu soo gaadhayna waxay u qaybsanayaan nisabka ay deyntoodu siday kala ahayd dee boqoley baa loogu qaybinaya intaa markaa ay ku soo gaadheen marka ay qaybsadaan inay dhibaan intaa dabadeed looma ogola oo nebigu calayh isalaatu wasalaam nin baa waktigii nebiga midho uu iibsaday buu ku khasaaray markaasaa dayn badan lagu yeeshay faqaala rasuulu llahi sala allah alay wasalam tasadaquu calayh rasuulku dadkiibuu ku uhi waa ninkaa deymoobay wax ku sadaqadaysa fatasadaqa annaasu caleyh falam yabluq dalika wafaaa dayni waa ku sadaqadaysteen sadaqadii waa bixin weyday dayntii faqaala rasuulu llahi lighulaamaai khuduu maa wajadtum walaysa lakum ila dalik waxaad ka heshaan ka qaata wax kalena kuma lihdin ninkaa wax kale kuma lihdin macnaheedu maaha dayn kuma lihdin bimacnaa inaad xidhaan iyo inaad qaanabtaan iyo wain kaana duu cusrati fanadiratu ilaa maysara weeye mar haddii qofku uu yahay qof mucsira oo wuxuu ku dayn baxa aan hayn intuu xoole helayo waajibku waa in laga sugo weeye in la xidho iyo in la qaanabo iyo in la aflagaadeeye iyo midna ma banaana laakiin waxaa isweydiin leh qofka dayn lagu yeeshay maalkiisa maxaa dayntaa loo iibin karaa maxaase aan loo iibin karin waxaa loo iibin karaa horta gurigiisa waa loo iibin karaa oo la odhan maayo guriga ka maarmi maayo waa hantiye aan loo daayo dee kiruu geli karaa khaadimka hadduu addoon leeyaho kalena waa loo iibin karaa markuubkiisa gaadiidkiisana waa loo iibin karaa gaadhigiisoo kale marka ha kiraysto kiruu ku heli karaa ninkaa waxba waa laga waayey wax allaala waxayaa ma jirto yanaa waa dee waa in laga sugo un haddii ninkii wixii u hayana laga qaado oo wuxuu wax ku kiraystana aanu hayn muslimiintay waajib ku tahay dowladda laga bilaabo meeluu dege iyo wuxuu cuno iyo in la siiyo oo iminka soo gaalada lama sheego in qofku marka uu shaqo beelo guri la siiyo oo wuxuu cunana la siiyo masruuf go-an ilaa in shaqo keliya dee shaqo raadsanna waa la idhaha soo ma waa sidii islaamku farayay saas lakin waxaa hariiba inayna dhulka islaamka badankiisa taasi aanay ka jirin dowladdu lacag kastoo haysaba oo dadkii xaalkoodu yahay isdabara un waxba aan la siinahayn xagga dharka iyo waxaa waxaa looga tegaya bay idhahdeen isku joog isaga ku habboon inta kale xataa waa laga iibinaya meesha waxaa laysku wadayaa qofkan deynta lagu leeyahay in isagiina dee uu sii noolaado qof sii jira unu ahaado dadkii deynta ku lahaana dee xaqoodii ay helaan oo isagoo haysta wadaadku soddon khamiis daynna lagu leeyahay soddonkaaga hayse la odhan maayo xabad kala bax baa la leeyahy laaya kuwaa kugu habboon iyo surwaalkaad ka hoos xidhan lahayd iyo garankii iyo koofiyaddii iyo cimaamadii intaa wadaad kala baxo inta kale waa la iibinaya wey dadkii deynta lahaa baa loo iibinaya waaya waayo ka labaad ee maalkiisa laga xayirayo iyadoo cid kale xaqooda la ilaalinayo walmariidu weeye waa ka xanuunsanaya almakhuufu calayhi ay almowt almakhuufu calayhi almowt ee geeri looga baqayo macnaa xanuun laysleeya ka kici maayo oo wuu ku dhimanaya waa ka u hayo fayuxjaru calayhi xayiraad baa la saarayaa فيma زاada wixii ka زiyaadsan calى الثuluثi baa xayraad laga saaraya kuma tabaruci karo فيma yatabarcu bihi mima zaada calى الثuluثi baa loo jeedaa wuxuu ku tabarucay o dhan baa laga xayirayaa saddex meelood oo meel maalkiisa ka badan saddex meelood oo meel waa ku tabaruci karaa qofka uu hayo xanuunkaa laisleeyahy ka kici maayo laakiin wixii ka badan xayraad baa ka saaran oo kuma tabaruci karo oo dayna ninkan laguma lahee maxaa loogu diidey markuu xaaladdaa ku jiro inuu maalkiisa saddex meelood oo meel wixii ka badan ku tabaruco waxaa loogu diiday min ajli xaqi lwaraa oo qofku mar kastoo xagga geerida u dhowaado waxaa sii xoogaysanaya xaqa dhexlayaashiisu ay ku leeyihiin maalkiisa waxaana dhici karta dadka qaarkood markay isidhaahdaan il geeriyeed baad leedihiin iyaga oo markaa dhibaya dadka dhaxlayaashooda inay xoolaha gebigooda wada bixiyaan xoolahana dee dad baa eeganaya qofkan geeridiisa sugaya mogta marka kuwaasa xaqoodii la dhowraya oo saxaabigii sacd bin abi waqaas la odhan jiray markii sanadkii xajatulwadaac uu xajiye aada uu xanuunsaday nebiga calayh salatu salaam wuxuu ku yidhi xanuun daran baa haya xoolo badanna waa leeyay cidii dhexlaysana inan baa jirta yanaa cid igu dhexlaysa dee bilfard maaha casaba ahaan marka maalkayga saddex meelood oo laba ma sadaqadaysta nebigu wuxuu ku uhi maya kala bar ma sadaqadaystaa maya kadib nebigu wuxuu ku yihi aلثuluثu wاثuluثu kaiiru yanaa ulu baa inaad sadaqadaystaa ay kuu banaantay isagaaba badan waliba inaad ka sii yaraysaa fiican lihaadaba ibnu cabaas uu odhan jiray haddii dadku uludka ay iska dayn lahaayeenoo rubuc iyo ay u leexan lahaayeen baa fiicnaan layd nebigu waanuu sababeeyey calayh الsalatu asalaam wuxuu uhi inaka an tadaara warahataka akhniyaa khayru min an tadaarahum caalatan yatakafafuuna الnaas dhaxlayaashaada inaad ka tagto iyagoo xoola haysta ayaa dhaanto oo ka khayr badan iyaga oo caydha oo dadka gacmaha hoos haysto oo baryaya inaad ka tagto marka xadiidkaasi wuxuu caddeeyey sababta looga xayiray wixii uludka ka badan inay tahay lixaqi اlwaraa dhaxlayaasha xaqooda iyadoo la ilaalinayo maxaa ka xayiran haddaba qofka xanuunka noocaasi waayo xanuunkaa la isleeyahy malaa ka kici maayo waxaa ka xayiran wixii tabarucaa ka xayiran sadaqad hibo dardaaran saddex meeloodoo meel wixii ka badan kuma dardaarmi karo addoommo xorayn laakiin dayn lagu leeya wuu bixin karaa wakadalika xoolihiisa wuu iibin karaa lahu baycu maalih xayraadda kan saareenna uma baahna qaadi iyo maxkamad inay saarto sideeday u saarnaanaysa haddii uu xanuunkaa ku dhinto ayay arrintu sidaa ahaanaysa laakiin xanuunkaa isagoo hayo wixii uu bixiyey sadaqada ama hibaa ama hadiyada hadduu xanuunkii ku dhiman waayo uu bogsado ulu baa ka badnaadee saasuu ku baxaya isagu waayo maxay noo caddaatay khatartii xanuunkaa laga filanayo oo ah in layslaabu ku dhimanayaa inaanay jirin marka hadduu xanuunkaa ku dhinta ayuun bay axkaamtu saa hore ku soconaysa waaya marka qofka xoolihiisa intee lag buu ku dardaarmi karaa ulu saddex meeloodow meel iyo ka yar ka badan hadduu ku dardaarmo go-aanka waxaa iskale markuu dhinto weliba dhaxlayaashiisa oo waxay odhan karaan khalaas dardaarankiisa aanu fulin waxay kale odhan karaan wixii ulu ka badan maanaan ogolaan ila iyagaa la dhaxalkeen wahaaliduka saddexaad ee isna khayraaddu ay saaran tahay alcabdu waa addoonka alladii addoonkaasoo lam yu'dan lahu aan loo fasixin fi tijaarati ganacsiga addoonka sayidkiisoo aanu ganacsi u fasixin isna khayraad baa saaran oo tasarufkiisu ma ansaxayo waayo xoolamala dee addoon wilaayana male oo dee naftiisaaba laga mas-uuliyey waayo hadduu tasarufaa haddaba ka warrama tasarufaadka addoonku noociyay leeyihin haddii uu tasarufo hadduu dhibaato geysto horta addoonku jinaayo oo halkaa deyne ay ka soo baydho isagaa u qoolan waa calaa raqabatihi oo dadka uu dhibka u geystay ama xoolahooda isagay xidhan karaan sayidkiisu dee ama ha furto ama isaga u qaata ha idhahdeen wixii mucaamalaad xagga maalka oo isagay cid kala dhex mara haddii mid loo idmay waa maduun waha sayidkiisu u idmay waa dee maalka uu ka shaqaynayaba ayaa lagu yeelanayaa haddii kale kasbigiisa wuxuu soo saaro dad buu markaa tasarufaad maaliya mucaamalaad maaliya ay dhex mareen sayidkiisuna uma idmin waa fii dimatihi dumadiisuu saaran yahayo xaqaas oo qofka xaqa kullihii wuxuu sugayaa ilaa uu xoroobayo ila isagaa addoonaan ma'duun ahayn mucaamalaad la galayoo wax amaahiyo wax ka iibiyeyoo wax ka iibsaday markaa saddexaasaa loo qaybiya dadka xayraadda markaa la saaraya dee intan kuma koobne aad bay uga badanyihin dadka xayraaddu maalkooda ka saarantahe murtadkaa ka mid a qof baa muslim buu ahaan jiray diintii buu ka baxay ilaa xaalkiisu uu kala caddaanayo maalkiisu waa mawquuf kuma tasarufi karo ma cadda inuu isagu leeyahay iyo inuu fay yahay oo baytulmaalka la geynayo haddii uu islaamnimadii ku soo noqdo waxaa caddaanaysa markii uu murtadkaa maalka inuu isagu lahaa haddii ridadaa lagu dilo uu ku dhintana waa caddaatay maalintuu ridoobay laga bilaabo xoolahaas inay fay noqdeen xoolo haniimoo kalaayo baytulmaalka dowladdu ay la wareegto ile murtadku cidna ma dhaxlo cidina ma dhaxasho mugti oo balaayo qabe waxaa kaloo ka mida dadka xayiraaddu ay saaran tahay alraahin fi lmarhuun qofku hadduu shay rahmo shaygaasi wuu ka xayiraya isaga oo ma iibin karo xaqa murtahinka ka rahmaday xaqiisa ayaana loo xayiray hadduu isagu u idmo u idhaahdo waad iibin kartaa dhib ma laha laakiin kii rahmaday oon idmin ma iibin karo xayiraad baa ka saaran lixaqi raahib wuxu uhi watasarufu sabiyi ka yaran qaangaarin tasarufkiisa iyo walmajnuuni kawaalan tasarufkiisa iyo wasafiihi ka safiiha ah ee xayiraaddu ay saaran tahay tasarufkiisu hayru saxiixin weeye tasarufkiisa maaligaa baa looga jeeda xoolo la xidhiidha oo iibkoodu ma ansaxayo iibsashadoodu ma ansaxayso hibadoodu ma ansaxayso jamiicu tasarufaat almaaliya ma ansaxayso oo kawaalan iyo ka yar iyo dhammaantood dadka mas-uulka kaabaa xoolaha u maamulaya aabbahaana arrintaa xaq u leh aabbi haddaanu jirinna awowgaa meesha soo gelaya awow aabbo haddaanu jirinna maxkamadda arrintu ku wareegaysa shaaficiyadu ma qabaan inay hooyo caruurta agoontaa waxu maamulayso ilaa inay maxkamadide ugu dhiibto u cayinta mooyaane sida muctamadka ah aabbe awoowe aabbe haddaana labadaa midna joogin qaadiga qaadigu hadduu cid u magacaabo ciddaasaa agoonta xoolaha mas-uuluga ah innaga iminka islaami baa iska wada haysta sooma inkastoo wejhu fi lmadhab tahay dee culamada qaarkood ay qabaan inay hooyadu tahay aabbiya awooba hadday maqan yihiin qofka u mudane xoolaha u maamulaya inay tahay lakin sida muctamadka waa saas waay kuwan waxaa la mid a ka qofka hurda tasarufaadkiisu ma ansaxayaan isagoo hurduu hadrayaa wax iibinaya nin baa ka faa'iidaysta dabeeto oo hurdo wax kaga iibsaday ma ansaxayo sakraankaa la mida ka sirkhaansan wuxu uhi watasarufu lmuflisi ka mufliska tasarufkiisu ay bacda darb اxajri calayhi baa looga jeedaa marka xayraadda la saare kadib yasixu wuu ansaxayaa fii dimati hadduu dumadiisa ku tasarufo ila isagu waa qof caaqila oo baaliq oo raashida dayn awgeed unbaa maalkiisii looga xayiray marka maalkaanu ku tasarufi karin laakiin dumadiisa wuu ku tasarufi karaa baycu salam uu cid wax kaga iibin karaa maal uu leeyahy ma iibin karo laakiin baycu salam uu cid wax kaga iibin karaa wakadalika waxbuu dee amaah ku soo iibsan karaa isagu waayo taasma wax dhibaatay ku haysaa dadkii daynta ku lahaa wax dhibaataa kuma hayso waayo duuna acyaani maali ay duuna tasarufi tasarufkiisu ansixi maayo fii acyaani maali maalkiisa jooga laftiisa ku tasarufo waa markaa xayiraadda laga saaro waayo waa tasaruf cid kale xaqoodii seejinaya wey tasarufkaasi tasarufkaasi fulayana dee xayiraaddu macnaba may lahaateen iyo faa'iido wuu guursan karaa gabadha meherka igu laha wuu odhan karaa wuu furi karaa gabadhii waxa weeyaan khulci uu geli karaa dee kaasi isagaaba xoolo usoo kordhinaya sooma islaantuu dee furniinka ka iibin karaa markaa tasaruf maalkiisa ku tacalluqa maha kaasi wa tasarufu lmariidi buu ihi ka xanuunsanaya tasarufkiisu xanuunkeema xanuun oo dhan ba almakuuf calayhi min maradihi اlmowt waa ka looga baqaya xanuunkaa inuu ku dhinto xanuun halisa baa hayo oo laisleeya ka kici maayo waa kaas fii ma uu ku tasarufo wixii zaada ka badan cala hului ulu ka badan ama liwaariin wuu u dardaarmo tusaale ahaan mid dhexdayaashiisa ka mida mawquufun waa mid ku xidhan cala ijaasati اlwaraa dhaxlayaashu inay ogolaadaan hadday ogolaadaan tasarufkiisaasi wuu fuli haddii kalena ma fulayo waa iyaga xaqooda xayiraadda loo saaray hadday ogolaadaan xaqoodii bay ka tanaasuleen wey isagoo xanuun halisi hayo ayuu xoole ku tabarucay wuxuu ku dhintay xanuunkii waxaa iskale markaa xoolihii baa la eegaya ulu wixii ka badan go-aankiisa waxaa iskale dhaxlayaasha inay ogolaadaan inaan ogolaan wuxuu u dardaarmay mid ka mida dhaxlayaashii dee laa wasiyata liwari bui xadiidku sooma dhaxle looma dardaarmi karo ma la siinayaa waxaa loo dardaarmay waxay ku xidhan tahay ogolaanshaha dhaxlayaasha kale haddii ay ogolaadaan waa la siin haddii kalena waa xaqoodii weeye goorma ayaa ogolaanshahoodu uu fulaya intuu nool yahay oo dhan diidmadoodiiyo ogolaanshahoodu raad ma leh oo wasiyada iyo tabarucaat ulmariid maradan makhuufan calayh waxay ku tacalluqaan oo ay ku xidhan yihiin axkaamtoodu qofka dhimashadiisa walihada uhi min bacdi mawquufun waa mid ku xidhan calaa ijaazati alwarathati dhaxlayaasha ogolaanshooda min bacdi ay min bacdi mowti markuu dhinto kadib ay ogolaadaan marka isagoo nool bay ogolaadeen ba ma walaalka yaa u dardaarantay marka dhimatay in gurigaa la siiyaa waanu ogolaanin welina uu nooli ogolaanshahoodaasi wax allaale wax ka dhalanaya ma jiraan isagoo weli nool bay diideen hahdeen maanaan ogolaan dardaarankaagas waxba diidmadooda kama soconayso waa markuu dhintay iyagu go-aanka leeyihin inay ogolaadaan wixii ulu ka badan ee uu ku dardaarmay ama uu ku tabarucay iyo dardaaranka u dardaarmay mid ka mida dhexlayaasha isbedel baaba iman karoo dad markuu noolaa dhexlayaal ahaabaa noqon kara marka dambe kuwa aan dhexlayaalba aan ahayn sooma mid markuu u dardaarmay dhaxlo ahaa ayaa markuu dhintay noqon kara midaan dhex lahayn tusaale inanba muu lahayn wuxuu lahaa tusaaleahaan hablo iyo inama ay walaala yihiin markaa dhexlayaal bay ahayn sooma inamadaas ile waa casabadii inamadaas uu u dardaarmay mid ka mida wax isagoo dhaxlaabuu u dardaarmay sooma intaanu dhiman buu inan dhalay isagoo inan labuu dhintay walaalkii wuxuu u dardaarmay ma fulayaan waayo markanuu dhintay dhaxla maaha de inankiisaa xijaabaya sooma inankiisaa xijaabaya oo wasiya liwari noqon maysaba wuxu uhi watasaruf lcabdi addoonka tasarufkiisa addoonka laga hadlay waa addoonka aan loo idmin tasarufka aan loo idmin yakuunu wuxuu ahaanayaa fii dimatihi buu noqonaya fii dimati اlcabd wayutbacu bihi isagaa loo raacaya bacda cidqi marka la xoreeye kadib idaa cataqa hadduu xoroobo oo inaga nidhi addoonku hadduu dhib geysto waa calaa raqabatihi sooma waa neef xooloo dee dhib geystay hadday raashin kaa cunto iyadaad u haysata qofkii lahaa dee ha furto oo ha bixiyo raashinkii ama iyada u qaadaa ku dhado addoonkina waa saasoo kale wuxuu dhib geysto haddii tasarufka loo idmana maxaynu nidhi maalkaa dee uu ku shaqaynaya ku tijaaraynaya ama kasbigiisaa laga jaray wixii loo soo raaco tasarufkaa ka dhasha haddii iyadoon loo idmin uu tasarufu wax iibiyu wax amaahdo waa fii dimati wax dumadiisa saaran intanuu addoonka yahayna dumad male intuu xoroobaya baa la sugi doonaa markaasaa loo raaci doonaa waayo halkaa daba mas'ala isweydiin leh waa ka yidhi musanifku tasarufka sabigu ma ansaxayo iminka inagu caruurta de caruurta o dhan lacag nusaaca baa la siiyaa deetana dukaan iskuulka ku dhex yaal ama ka baxsan bay wax ka iibsadaan bal iibkaa ka warrama waa tasarufu sabiyine wax badan baa loo dirsadaa o lacagta qaado dukaanka roodhi ka soo iibi nususaacihii caruurta yaro ay qaadan lahaayeen soo iibi tasarufaad dee noocaasoo caruurta hadda aynu u dirsanaa jira sooma kuwaa tale xukunkooda muxuu noqonaya alxisni waa sheekha kifaayat اlakhyaar kitaabka la dhaa leh kitaabkan aynu akhriyayna sharaxay wuxuu leeyahy waxyaabaha maanta aadka u baahay waxaa ka mid a in caruurta yaryar loo dirsado xaajaadka qaarkood inay soo iibiyaan waana caado markaa dee dhulka iyo buldaanta aada ugu faaftay daruuraana keeni karta taas waxa laga yahay qofkii weynaade inaanu dukaanka aanu tegi karin jaban yahay qof weynu yahay ama marka taasoo kale waxaa habboon buu leeyahy kolley de waxyaaba yaryar baa loo dirsanayaa wax qiimo weyn le aan ahayne in la haleeshiiyo almucaaaat mucaaaatka waa bayc lmucaaaat iyadoon laba wada hadalba in isudhiibis wa lagu kala iibsado marka dee shaaficiyada qaarkood baa le waxyaaba muxaqaraadka iska liita way ku ansaxaysa sida ibnu suraj oo kale iyo nawowi laftiisa iyo marka taana intaa la haleeshiiyoa fiican oo la idhaahdo caruurta yaryar een qaangaadhi laakiin garaadsaday waa loo dirsan karaa inay soo iibiyaan waxyaabaha yaryar ee iska qiimahoodu iska liito sida kuwa aynu tusaale ku sheegaynay oo kale qofkii markaa ka iibiyeyna dee tasarufka iyo mucaamaladaasi uu galay mid saxiixa bay noqonaysaa halkaa muus ka soo iibi halkaa roodhi ka soo iibi waxyaaba gaas inoo soo iibi waxyaabaha noocaasa laakiin hadduu ku yimaado ka warran inan yaroo qaan gaadhin oo wata waxa weeyaan toban kun oo dollar oo ku dhahdo gaadhigaa iga iibi oo aad ka iibiso ilmo yaroo dee aan qaan gaadhin lacagta noocaasa inaan loo dhiibin dad dee wax ka sii yihiin mooyaane waynu isku ognahay sooma dad lacagay ka daadaadanayso dee si kale mooyi marka waad iska garanaysaa wayna wax ka khaldan yihin waa inaad heshiis iib la gashaa kuma banaana lakin waxyaabaha yarare iska muxaqaraadka ah caruurta waa laga iibin karaa mar hadduu curfigi yahay in loo dirsado waxay tusinaysaa in dadkii soo dirsaday raalli ay ku yihiin iibka noocaas ama iibinta noocaas marka qaarkood waxbaa loo dhiiba harisa ilmo yaroo la wareegaya quraac ama saambuuse oo iibinaya mogta haddaynu albaabkan xidhno aynu dhaahno ilmo yar tasarufkiisu noocuu yahay ama ansaxayo dee kaa saambuusihi ama quraacii laga iibsaday midaan ansixin buu noqonaya xaajaana keenaysa marar badan soomaa marka waxyaabaha yaryare caruurtu ay iibinayaane dadkii mas-uulka ka ah ay u ogolaadeen ama iyaga loo dirsanayay soo iibinayaan ee waxyaabaha iska qiimaha yara sida saxiixa way iska ansaxaysaa waa laga soo reebayaa tasarufaadka uu yidhi sabiga ka ansiximayaan waay faslun fi sulxi wamaa yatbacuhu buu ku saabsan yihi sulxiga iyo waxyaabo raaci doona oo wadooyinkii axkaamtooda ku saabsan sulxigu fii luqati اlcarab waa qaطcu lmunaazac waa muranka in lasoo afjaro sharcanna waa caqdun oo yaxsulu bihi qaطcu اlkhusuumati bayna اlmutakhaasimayn sulxigu waa heshiis lagu gaadhayo murankii iyo ishaysashadii in meesha laga saaro waana shay ilaahay noo sharciye ilahay baa yihi wasulxu khayr hadduu yahay dee heshiis aan xaaraan xalaalaynayn ama xalaal aan xaaraan ka dhigayn oo rasuulka yihi asulxu jaa'isun bayna almuslimiin heshiisku waa mid bannaan muslimiinta dhexdooda ilaa sulxan axalla xaraama aw xarama xalaala sulxi xaaraan xalaal ka dhigaya wayaane ama xaaraan ama xalaal xalaal xaaraan ka dhigaya ama xaaraan xalaal ka dhigaya wuxuu uhi wayasixu wuu ansaxayaa asulxu sulxigii maca aliqraari qirasha markay jirto fil amwaali buu ku ansaxayaa xoolaha iyo wamaa afdaa ilayha wixii xoolo dadka gaadhsiiye macnaa xoolo sabab u noqda inuu qofkani xoolo xaq u yeesho sabab u noqdo haddaba sulxigu waa laba nooc sulxun maca aliqraar iyadoo xaqii laysu qiray marka hore khusuumaa jirtay oo xaqin laysuma qirsanaynba intaa dabeed baa xaqii laysu qiray markii laysu qiray baa sulxi laga galay tusaale ahaan nin baad ku lahayd boqol dolar markaasuu yihi waxba iguma lihidba muran dabadii wuu qiray inaad boqolkaa ku leeda u qirtay markaasaad sulxi ka gasheen wuxu uhi saalixnii min miatika calaa khamsiin aniga boqolka waad igu leedahay waan xusuustaye boqolkii konton inaan ku siiyo igula heshii waa sulxun maca aliqraar taas nooca labaad waa sulxun maca alinkaar oo qofkii xaqan aad u sheeganayso kuuma qirsanaba haddana wuxuu ku leeyay isjiidjiidadka iyo maxkamad tegista iyo waxaasaan dhibsanayaan iyo waxba iguma liide laakiin aynu ku suluxnay inaan intaa ku siiyo kun doolar baan kugu leeya baad lahayd mogta xalaalo waxaad igu leedahay ma jirta buu kuhi laakiin niyow nin sharaf labaan ahaye hebel baa dayn loo haystaa iyo maxkamad iyo isjiidjiidad iyo diyaar uma hiye kunkaa ad ii sheeganaysa aanad igu lahayn waxaad igu leeshaysaa shan boqol inaan ku siiyo shanta kalena aad ka tanaasusho wa sulxu maca alinkaar waa baail cinda shaaficiya ma ansaxaya bay leeyihin mar haddaan waxba laysu qirsanayn maxaan u ansaxahayn waxaan u ansaxahayn dee labada midkoodunbaa xaq aanu lahayn qaadanaya sooma oo kii loo sheeganaya haddii iyadoo kunka lagu leeyahay intuu dafiray uu yidhi shan boqol igula sulux dee shan boqol buu xaq darro ku qaatay sooma ila hadduu qiran lahaa waxa laga yaaba inaan looga tageena haddii kanu sheeganaya aan waxba ku lahaynna tusaalaha aynu sheegnay shan boqoloo qofka aanu ku lahayn buu xaq darro kaga qaatay ilaahayna wuxu uhi ya ayuha aladiina aamanuu laa taakuluu amwaalakum baynakum bilbaail waa xoolaha xaqdarro ku cunaya ahlucilmiga qaarkood waxay leeyihin maya inagu ile taa ma ogin laakiin labada qof mar hadday heshiis galeen cumuumka adilada heshiiska dhiiri gelinaysa way soo gelayaan ilahay marka la hortagiyo aakhiray ku kala bixi doonaan kii xaq lagu lahaa ka murmayey iyo kii xaq aanu lahayn qofka ku qabsaday sulxigu haddaba asulxu maca aliqraar baa ansaxaya buu yidhi halkaa maxaynu markaa ka fahamnay asulxu maca alinkaar inaanu inaanu ansaxayn sulxigu muxuu ku ansaxaa fi lamwaal xoolo xooluhu cayn bay noqon karaan xoolo dee la taaban karo xoolo nooloo kale adhi geel wax noocaasa alaab daynna way noqon karaan ciwad lmutlafaat bay noqon karaan qofkani xoolo aad lahayd uu kaa baabiyey magdhowgoodii ay xoolu noqon karaan waxa kale oo sulxigu uu ku ansaxayaa buu ihi waxaan xoolo ahayn laakiin qofku xoolo inuu yeesho sababa sida qisaastii oo kale qof baa qof camdan u dilay dadkii dhiigga lahaa waxay u door leeyihiin inay qisaastaan iyo inay qisaastaa ku beddeshaan mag markaa qisaasta lafteedii maal maaha laakiin tuaddi ila almaal oo maal bay dee sababu noqotaay oo magtiiya waayo haddii iyada laga tanaasulo dee mag baa lagu bedelan karaa markaa sulxigu qisaasta uu ku ansaxaya wayaan macnaheedu oo wuxuu odhan karaa qofkii qisaasta lagu lahaa waa nin qisaasta iga daayay oo aan laba magood aan idin siiyo waa lagu sulxin karaa akara min diya hal mag in ka badan war laba laba boqoloo halaad aan idin siiya niyo dilka iga daayay odhan karaa qolada qisaasta le laftooda waxay odhan karaan qisaasta aanu kaa dayna waxaad nagula sulxidaa inaad saddex magood bixiso saddex boqoloo halaad ninkaygi naga sii waa jaais boqol dee isagu waa boqolkii shareecadu waajibisay labada kalena waxay ku yimaadeen ama ka kalena sulxi bay ku yimaadeen waa sulxu calaa akara min addiya waa jaais magtii qofka lagu lahaa shareecadu ay xadiday ka badan in lagula sulxiya waa bannaanta laakiin sulxigu labadaa qofa uu dhex maray uunbuu xidhaayo u khuseeyaa lakin innagu maxaynu ka dhignaa xeer qaanuun baynu ka dhignaa reer hebelow berigii ninkii aanu idinka dilay wa idinkii yidhi laba magoodood ka bixisaan mooyaane qisaasta idinka dayn mayno dee annagana maanta waa sidii oo kale qofkii magta lahaaba waxba lama weydiinay dad kalea iska maamulanaya soo maha qofka qisaasta leh oo dhaxlayaasha ah ayuunbaa magtana go-aanka gaari kara inuu mag qaato inaanu qaadana u qisaasto inuu magta kula sulxiyo dadkii inay ka badato boqol halaad ninkii inuu wax ka daayo laakiin innaga dad kalea iska maamusha xeer waxa la dhaha baa lagu shaqeya waxa leeyahy reer hebel waxay noo xeera in ninkay inaga dilaan laba boqoloo halaad ay ka bixiyaan markii dee iminka malaa waa laysi soo wada gaadhay berigii hore la kale xoogga weynaana reeraha qaar baaba dee xeer looga dhigay in la idhaahdo ninkaad naga dishaanna waa boqolkaan idinka dilaana waa konton waa xeerar shareecadii khilaafsan mo waxaa kaloo dhacaysa odayaasha go-aan iska gaadhay oo dadkii magta lahaaba iyagoo aan waxba ka weydiin bay odhanayaan toban halaad baa inoo xeeray inaynu iska dayno toban baanu idinka dayn xoolahana daynaysa maadaa le adu calalaqal waa in la weydiiyo oo dee ogolaansho laga helo dadkii magta lahaa haddii agooni ay leedahayna cid cafiyi kartaba ma jirtaba neef lama cafiyi karo marka waxaynu moodnaa un in shareece la isku xukumi waaye xagga dowladuhun baynu u eegnaaye shacabkay ka dhex buuxdaa shareece la isku xukumi waaye ilaa shacabku uu shareecada isku xukumay dhexdiisana dowlad shareecadii oo dhan ku xukumta lama helayo shareecada o dhamaystiran ku xukumta lama helayo aljaza min jinsi alcamal kama takun yuwalla calaykum wixii marka aan maal ahayn hadda la soco maalla aan sabab u noqon sulxi lagama geli karo sida waxaa loo yaqaano qadfiga oo qof baa ku qadfiyo zine iyo wax kugu sheegay dabeetana caddayna u waayo waxaa tihi waa xadulqadfi ninkan halay xadeeyo siddeetan jeedal ha laygu dhufto ilaa adaa ka dayn kara siddeetanka jeedal dalbina kara wuxuu hi ar siddeetanka iga daayo saalixni calaa maal kun xaala baan ku siinayaa siddeetanka iga daa laa yajuusu laka inaad kunkaa qaadato waayo sulxi waxaa laga geli karaa maal ama wax maal dadka gaadhsiiyo sabab u noqda qisaastaasoo kale iyo laakiin lagama geli karo waa innaga qof baa la caaya tusaalaan waa la qadfiyey ama waxaan qadfahayn baa lagu caayay ama si xun baa loola dhaqmo waa la bahdilay xaal waxa la dhaha baynu qaadnaa soo ma xaalow xaggaad jirta adugu dee waa sulxun fii kayri maalin walaa fi ma yuؤaddi ilى اlmaal waa sulxi waxaan maal ahayn ama wax maal gaadhsiinayo sababaya aan ahayn lagu galay wey haddii la dha waa tacziirna inta badan waa ganaax baynu dhaha soo ma ganaax shaksi qaadan karaa ma jiro ganaaxa dowlad baa qaadi karta iyadoo shaaficiyadu sidoodaba aanay ogoleyn cid maal lagu ganaaxo dowladda cid kale toona maal cid kuma ganaaxi kartay leeyihin laakiin sida saxiixa qofka maal waa lagu ganaaxi karaa madaahib kalena waa qabaan adilana waa tusinaysaa qofka maal in lagu ganaaxo laakiin cidda maal qof ku ganaaxi kartaa waa dowlad ama ciday dowlad u fasaxda marka cuqaashii oo kale ma odhan karnaa awooddaa dowladdaa siisay inay dadka qaarkood ganaaxaan nin baa nin caayo waxaan qadfi ahayn buu ku caayo xaal inay ka qaadaan haddii fasaxaad dee dowladda ay ka haystaan waxbay ganaaxi karaan oo dee ganaax dowladay samaysoo kale weye laakiin shacab isagu isganaaxaya oo tacziir isagu isku dhufanayo weliba tacziir maali ah waana sida xaalkan la sheegay waxaasuu u badan yahay sax maa taas waayo waxaa dhacaysa tusaalahaan inan baa ayaa la kufsanayaa dabeetana xaal waxa la dhaha baa laga qaadaya ninkii kufsiga dee hadduu ninku gabadhii ka zinaysto kufsi kaga sinaystay dee xuquuq baa ka dhalanaysa oo ka waajibaysa hadduu bikrad jabiyey bakaaradaasi waa mag waa magteedii hadduu ifdaa ku sameeyey tusaale ahaan oo isu faruuray iyaduna waa mag dhammaystiran waxaa kaloo ay yeelanaysaa sadaaqa mahrulmithlina way ku yeelanaysaa nabarra hadduu u geystay iyagana waa looga xaqayaa waxaa kaloo dee xaq ilaahayna waa ku waajibinaya haddi hadday zinadaasi ku sugnaato waa layn xadkii baa lagu dhufanaya haddaanay zinadu ku sugnayn zinadu qiraal ama afar markhaati bay ku sugnaataayoo farta oo fargalka ku jirta arkaye waxyaabaha kale ee dee si markhaatiyaal intaa ka sokeeya ku sugmi karayo gabadhi dee xaq bay u yeelanaysaa waana masale maanta masaladaasi lagu wareeray masalaha ku saabsan kufsiga oo aadna loogu soo celceliyo horta dhulkeenni waxaa laga dhigay dhul gebigiisu wada kufsiya oo inuu kufsigu aad inoogu badan yahay baa laga dhigaa had yo jeerna dad baa ugu gabanaya xeerar shareecada khilaafsan in ummadda loo sameeyo waxa jirana waxaa lagu xakamayn karaa waa kow dadka iimaankoodao la xoojiyo laba cuquubaadka shareecada u dejisay oo kuwan xeerarku ay sheegayaan ka adag in lagu fuliyo dadka faldembiyeedkaa sameeya waxaanay sheeg sheegayaan oo dhan waxaa ka adag cuquubaadka ay shareecadu u sheegtay baa ka adag mar dambey miirisaan dadka qaarkood marka la tusay la haa bal shareecadu waxay tidhi eg iyo waxay ka xukumtay masaaisha bal gabadha xoolaba iyagu uma soo qaadaan gabadha isoma ogin qofkuba xadhig iyo xuun baa lagu cayuqaawn farjigeedu isticmaalay wax maharulmil kama waajibiyaan xeero shaycan hadduu bikrad jebiye hadduu isu faro waxaa wax laga soo qaadaa ma jirto inta badanna xeerasha noocaasee kufsiga ka hadlaya waxyaabo kaloo kufsiba aan la xidhiidhin oo shareecadeenna iyo dhaqankeennaba khilaafsanna waa la raaciyaa waa lagu dhex qariyaa xeerkii berigii dhoweyd xeerkii kufsiga aadka looga hadlay waddankeenna waanu akrinay oo dee waxyaaba fara badan oo aan kufsiba shaqo ku lahayn oo shareecadana toos uga hor imanaya oo dhaqamadii gaalada ah oo ilaa ninka iyo xaaskiisa waxa dhex maraya dee taabanaya ayaa lagu dhex qarinaya alxamdu lilah waa tii xeerkaa madaxweynuhu dib u celiyey jazah llahu khayra isagoo saxanna golaha wakiiladu way ansixiyeen golaha guurtidaa weli haysta muddo dheeroo sanadaabay haystaan xagga madaxweynehana umay gudbin golihii wakiiladana kumay celin hadda waa kii saxanaa waa kii saxnaa halkaasaa bahalkii lagu dabray xeerkii saxnaa ee shareecada waafaqsana golaha guurtidu ku dabrayey iyagaa sheegi doona waxay u haystaan golaha guurtidu imaa inay madaxweyneha u gudbiyaan oo imaa inay golaha wakiilada dib ugu celiyaan waxaanan maqlayey dadka qaarkood oo madaxda ka mida soomaalida oo lahaa xeerka somalilan baa laga ansixiyey puntland baa laga ansixiyey xamar in laga ansixiyo maxaa lagu diidaya marka iyagana waxaan u sheegayaa ka somalilan laga ansixiyey inaanu ahayn kii gaalada iyo cidda dabada ay ka wadaan ay soo sameeyeene dhaqanxumada xambaarsanaa kaa somalilan way diiday culimadeedi iyo shacabkeedi iyo madaxdeeduba way diideen kaas ka laga ansixiyey mid shareecada waafaqsan buu ahaa ilaa heerka aan sheegay gaadhi iyagana waxaan kula talinayaa in ay culimadooda iyo dadka diinta iyo dhaqanka yaqaana ay u bandhigaan xeerkaa iminka la ysku haysto dabeetana wixii shareecada khilaafsan dee laga saaro maa yukhaalifu sharca allah qofka dee taa diide ee yidhaahda maya isagoo shareecada khilaafsan hala meel mariyo kaasi dee halis buu ku jiraaba isagaa halis ku jiraba laakiin waa in shareecada loo bandhigo ilahay wuxuu hi fain tanazactum fii shay faruduuhu ila اllahi wاrasuul in kuntum tuminuuna biاllahi walyowm اlaakhir wax allaalo wixii laysku qabto waa in shareecada loo celiyo wixii shareeca diidana waa marduud man camila camalan laysa caleyh amruna fahuwa rad dad muslimiinana waa imi wixii shareecadu ay ogolaatana xeer ha noqdo qaanuun ha noqdo wax kale ha noqdo lama diidayo wixii shareecada waafaqsana shareecada aan ka hor imanahayn waayo wahuwa buu idhi sulxigu noocaani laba nooc weeye haddaba asulxu maca aliqraar fi اlamwaali wama addaa ilayha noocaani waa laba nooc oo halkan wuxuu ku tilmaamayaa sulxigu inaanu ahayn caqdi ama heshiis goonidiisa u taagan laakiin axkaam kale oo axkaamta mucaamalaadka ah ayuu farac ka yahay sulxu ibraa'im heshiiska dayneed oo lagu heshiiyey qofka in wax laga daayo iyo wa sulxu noocaani laba nooc weeye sulxu ibraa'im wa sulxu ibraa sulxi qofkii wax lagaga daynayo wa sulxu mucaawadatin iyo heshiis waxa weeyaan qofka wixiisii wax kale loogu bedelayo wixiisii wax kale in loogu bedela lagu heshiinaya fasulxu falibraau ay fasulxu libraa'i sulxiga ka dayntu ikhtisaaru waa qofkii inuu ku gaabsado kii xaqa lahaa min xaqi xaqiisi waa inuu kaga gaabsado calaa bacdihi barhki sulxu ibraa waa kaa waa inuu idhaahdo kunkii aan kugu lahaa igula sulux inaad shan boqol isiiso shan boqolla aan kaa daayo marka wixiisii uu barh ka kacay wa sulxu ibraa waa kuu nebigu kacab ibni maalik iyo ibni abi xadrad labadaa ninoo masaajidka isku qaanabayo masaajidka dhexdiisa markuu maqlayoo isku qayliyey waa siduu nebigu kula teliyey nabigu alayh salatu salaam kacab wuxuu ku yihi andac shara war kale berh ka daa isagiina markuu aqbalay taa kacab u qad facaltu ya rasuul allah waa aqbalay rasuulka ilaahayow wuxuu uhi qum faqdiy kacoo waxa weeyaan xaqiisa sii maxay idhahaan jilib carama idhahaan soomaalidu mar haddii sulxi la galo wixii lagu sulxiy waa in markiiba la fuliyo wey oo qofkii inta xaqiisii bar ka mida uu ka kacay haddana intii kale inay dayn kusii maqnaato ma aha bui rasuulka orodoo kaco wixii u gudbu ui rasuulku alayh salatu salam waayo taasi waa haddii waxa laysku lahaa uu daynahaa sida lacagtaasoo kale waxa laysku lahaa hadduu cayn ahaa ka waran cayn toban neef oo ariya buu ayuu ninkani ninkan u hayy waaba kaga murmay markii hore markii dambe waa aqbalay sulxi bay gaadhay war shanna ii keen shanna la hadh buuri shantaa la hadh uuri dee ka dayn maaha ile dayn lagu lahaa mayahayne waa hibay noqonayaan axkaamtii hibaday qaadanayaan axkaam ulhiba qofka waxa laga daayay hadduu yahay dayn lagu lahaa oo dumadiisa saarayd wax ka mida waa ibra ka dhaafis wey cayn lagu lahaa haddii barh looga kacana waa se baloorhkii ay isku haysteen ama dhulkii ay isku haysteen buu ihi sulxi kula galay qayb inuu u daayo hibuu noqonaya mar haddii loo qira daynu isagu leeyi waay haddii ka waran wixii wax kale in loogu bedelo ay ku heshiiyeen sulxu mucaawada kaa la idhaahdaa oo tusaalahaan lacag buu ku lahaa war lacagtii ma hayay buu dhani waxaad igula sulxidaa lacagtii inaan kugu bedelo xoola nool mar hadduu bedelba yimi waa bayc axkaamtii iibku yeelanaya kaas ama dhul inaan kugu bedelo ama gaari inaan kugu bedelo dayntii aad igu lahayd axkaamtii iibku yeelanaya mar haddii laba maal laysku bedelaya qofkaa kii lagu lahaa iyo kanuu bixinayo waaya haddii waxa loogu bedelay uu manfaco yahayna wuxu uhi tusaale ahaan war niu dayntii aad igu lahayd ma haye gurigaygaa sanad ku deganow axkaamtii ijaaradu yeelanaya axkaamu ee alijaara ayuu yeelanaya hadduu yidhi tusaale ahaan dayntii aad igu lahaydni waxaad igula sulxidaa inaad ammaano u haysato gurigayga ama gaarhigayga axkaamtii icaaradu yeelanaya axkaamtii ammaanaysiinta wuxu uhi walaa yajuusu ma banaana ay walaa yasuxu ansixin maayo tacliiquhu sulxigii in lagu xidho calaa sharin shari in lagu xidho oo dee la yidhaaho tusaale ahaan waxaas haddii markay bishu labiyo tobnaad markay bilaato ama rabadada markay bilaato faqad saalaxtuka calaa kada bisha bilashadeedi baa lagu xidhay sooma ama idaa qadima fulaan hebel markuu safar ka soo noqdo ma ansaxayo sulxigaas waayo sulxiga waa inaga nihi waa ibraa waa kadayn ama waa hibo ama waa bayc ama waa ijaaro ama waa icaaro wakulu hadihi alcuquud laa yasixu tacliiquha cuquuddaasoo dhanna shardi laguma xidhi karo shardi ma aqbalaan waayo wlmucaawadatu buu ihi sulxulmucaawadu waa cuduuluhu waa leexashadiisa qofkii xaqa lahaa uu ka leexdo can xaqihi oo ilaa hayri ilaa caynin oo hayrihi caynaan isagii ahayn uu leexdo wax kale in loogu bedelo aqbalo wayajri caleyh waxaa ku soconaya xukmu lbaac xaqii uu lahaa mid kale in loogu bedelo mar haddii uu ogolaaday axkaamtii iibka ayuu yeelanayaayo khiyaarulmajlis iyo khiyaaru raddi bilcayb iyo intaanu la wareegin inaanu ku tasarufi karin iyo axkaamtii iibka o dhan baa ka dhalanaysa kaga hadlayaa masaaئil ku saabsan xuquuqda wadooyinka iyo noocyada wadooyinku ay leyihin axkaamta ay leeyihiin mar kastoo baabka aan marayo mas'ala igu soo dhacda mararka qaarkoodna waan sheega masladaas waxay tahy waxaa masaaئishan aynu maqli doonaa ay caddaynaysaa shareecada islaamku inaanay ahayn shareeco u timi inay nidaamiso cibaadaadka addoonka iyo ilaah u dhexeeyo qura ee ay tahay shareeco ilaahay subxana watacala uu soo dejiyey in lagu noolaado oo adduunyada lafteeda lagu maareeyo nolosha dadka oo lagu saxo waana shareeco kaamiloo dadka taa ugu filan labadaba ugu filan cibaado iyo iyo nolol labadaba ugu filan waa diinu cibaada wa diinu xayaat washariica diin lislaam waa ka ila hi qul ina salaatii wanusuki wamaxyaaya wamamaatii lilahi rabi اlcaalamiin laa shariika lahu bidalika umirtu ana awal muslimiin geeridaadiiyo noloshaadaba ilahay baa subxana wa tacala iskale maamulkeedina ilahay baa xaq u leh marka waxaa wax aada looga xumaado la yaab le in dad muslimiin oo laga yaabo xataa inay salaada tukadaan inay aaminsan yihiin shareecadu nolosha bani aadamka o dhan inaanay maarayn karin waxyaabaha qaarkood in meel kale laga doono loo baahanayo shareecada waxaan laga helayn maba jiraba shay walba xukunkiisa si gaara u sheegtay ama qaacido guudu hoos tagaabay sheegtay laa darara walaa diraar inteeba axkaam hoos tegeysa iyo waxa weeyaan qawaacidda lamidka ah axkaam badan baa hoostegeysa baabkani haddaba wuxuu ka warramayaa isagoo taa oo aynu sheegayno u markhaati furaya wadooyinka iyo axkaamtooda waxaan idhaahdaa halkaa markaan marayo haddii minhaajka inta ku taale ku saabsan axkaamta wadooyinka dowladaheenna hoose ay ku dhaqmi lahaayeen muran iyo dhibaato badanoo wadooyinkeenna ka taagani maanta way meesha way ka bixilay way soo afgoyle bal u fiirso wuxu uhi wayajuusu waxaa u bannaan lilinsaani qofkii almuslimi shardi waxaynu muslim yahay qofkaa laga hadlaya qofkii muslimkaa waxaa u bannaan gaal uma bannaanee an yushrica inuu soo saaro rawshanan barande inuu waddada barande ku soo saaro aw saabaatan matnigumuu sheegin aynu ku darayna ama saabaad saabaadku waa maxay saabaadku waxa weeyaan waa waa heego waa berande gidaar ilaa gidaarown gidaarkaa ka soo baxo kaa kalena gaadha waa dee sidaan suuqan gobinnimo kale waxa weeyaan berandahan weyn ee hadhaynaya ee labada dhisme inta udhaxaysa o dhan dee qarinaya kaasaa saabaad la dhan waxaa la mida miisaab mijiroor buu ku soo saari karaa waddada waddadee haddaba waddadaa laba nooca dariiq naafid ah oo markii dhulkaa la qorsheynaya baa la sameeyeyba oo magaalada halkaasuu ka soo galaa halkaasuu ka baxa dariiq naafida baa kaa laydhan axkaam gaara buu leeyahy fii ariiqi naafidin ay fii hawaai ariiqi naafidin waddo furan oon soo oodmin oon soo xidhmin hawadeedu ku soo saari karaa barandaha iyo saabaadka iyo miisaabka iyo waa shaaricu maftuux linaas oo cid gaar ahoo lihima jirto dadka oo dhan ayuu ka dhaxeeya inuu waxyaabaha waddada ku soo saaro shardi bay leedahay bixayu meel buu ku soo saari karaa arrintaasi ay u bannaantay laa yatadararu aanu ku dhib mudan aan ku dhibtoomahayn almaaru ka maraya ama kuwa maraya bihi barandihiisa ay wixiisa aanu kudhibtoobahayn ku dhibaatoonahayn marka maxaa shardiga horta waa inaanu waddadii madoobeynahayn hadday waddadii mugdi noqonayso ma bannaana oo iftiinkii dee uu ka xijaabayo hadday tahay wadda lugeed qofka dadka u dheere weliba madaxa alaab ku sitaa waa inuu hoos mari karo haddii ay noqonayso dadkii inay ka foororsadaan ma bannaana dadkiibuu dee dhibaya hadday waddadu tahay waddo gaadiid uu maro gaadiidkaasi noocuu yahayba isagoo raran waa inuu iska hoos mari karo oo aan waxyaabahan gaadhahayn haddii kale ma bannaana oo nebigu wuxu uhi laa darara walaa diraar dadkiibuu dee dhibaya waxaana waajiba in la burburiyo la baabi'iyo laakiin cidda baabi'inaysaa ma aha shacabka fitnaa ka dhalanaysa haddii iyaga laysu diro dowladdaa baabiinaysa lakin iyagu way ashkato tegi karaan dowladda odhan karaa ana laga baabiyo ninkan barandihiisan ama heegadan uu meesha ku samaystay ama majaroorkiisan dadka dhibaya ee madaxa kaga dhacaya dadka waddada maraya way odhan karaan iminka waxaa la mida waxyaabahaas oo aan shareeco loo eegin xadhkahan laydhka iyo xadhkahan telefoonada waddooyinkay ka tallaabaan soo maha waa loo ogoliyay oo dee waddooyinka way ka tallaabin karaan hawadaa waddada way marin karaan lakiin maxaa shardiga waa inaanay dadka wax dhibaata u geysanahayn naftooda iyo maalkooda toona oo gaadhiga raran waa inuu iska hoos mari karo iminka innaga maxaa dhacda xadhkahaas waxaad arkaysaa oo gaadhi rarani uu jiiday yaani intuu gaadhay dee uu gooyey oo gaadhigii halkaa la hor taagan yahay oo la leeyahay xadhkaa iska bixi anaba arkay dee taas gaari weynoo gurigeyga ka soo baxay booyadahan dee bulacadaa qaadu ahaaba ayaan ka soo daba baxay oo gaarigiiyo dhagaxaan lala hortaagay war maxaa dhacay xadhig laydh buu jaray xadhiggii laydhkaan saa eegayo qofka dheer baaba gacanta la gaadhayeyba gaadhi iska daaya waddana waa laga tallaabiyey isagii baa la haysta kuwa telefoonada saasoo kale waan arkay xadhiggaasi wuxuu dhib geystaa iyaga lagu leeyahy iska dhaaf iyagu gaadhigii gaadhay inay wax ku yeeshaan waayo waddadan dadkao dhan baa wadale qof waliba inuu biraaxatii ku mari karo si nabadoo bilaa dhibaata u ku mari karo qofka markaa isagu hawadii waddada xadhka marsaday waa inuu kor u qaado oo meel aan dad iyo gaadidtoona aanu gaadhi karin waa inuu gaadhsiiyo waay dariiqa ma bannaana in laga dhiso deka dekadu waa kaabadahan dee lagu fadhiistae guryaha laga hor sameeyo xataa geed laguma beeri kara bay qabaan shaaficiyadu innagana dee dowladdaa bayna tidhaahda guryaha hortooda geedo ku beera sooma waddadii baa lagu beeraya marka ayago xaggay ka eegeen markay diideen haddaanu hadda dhibaato lahayn mustaqbalkaa laga baqaya bay idhahdeen oo qofkani wuu ku fidi karaa meesha hadhow buu odhan karaa meesha waddadu halkaa may ahayne jagadayda meeshoyda waa kaa geedkayga ku yaallo odhan karaa hadhow waanay dee dhacdaa mararka qaarkood waa ka qodi karaa bay idhahdaan bulaacadda laakiin iyada lafteedu waa inaanay dhib lahayn oo la dul mari kara de haddee waddadii qayb goosanaysa maya waa in la dul mari karo dariiqa noocii labaad iyo axkaamtiisu u galo wuxu uhi walaa yajuusu ma bannaana ishraacu rawshan barande iyo wax la mida in lagu soo saaro fi darbi dariiqii almushtaraki ahaa mid ay dad wada leeyihiin dad gaari ay wada leeyihiin ilaa biidni shuraka kuwii shurakada kula ahaa inay oggolaadaan mooyaane waayo dee dariiqan waa milku liannaas dadka albaabadoodu ay ku soo jeedaan baa iska leh addarb lmushtarak waa waddada soo oodanta tusaalahaan laba sekadood baa saa isaga isu dhinac mara waddaa dhex marta waddadaas way soo xidhantaa marka waddadaasi waddada furan la mid maaha dadka albaabadooda ay ku soo jeedaan baa waddadaa iskale waa milku lahu waa ariiqunoo tacayana maaliku waa waddo ciddii lahayd la garanayo wey waa kuwa albaabada ay ugu soo jeedaan hadda iska ilaali haddii dhismihiisu uu waddadaa dabada ku hayo laakiin aanu albaab ku lahayn meesha xaq kuma leh mar hadduu ka sii jeedo kuway albaabadooda ku soo jeedaan baa waddadaa iska leh iyagaana shuraaka ku ah marka mid ka mida hadduu doonaya waddada inuu berende ku soo saaro waa ina iyagu u oggolaadaan haddaana iyagu u oggolaan uma bannaana mar haddii labadaa wadda maxay ku kala duwan yihin waxay ku kala duwan yihin taa cid looga fasax qaadanaya ma jirte de wixii dadka dhibay umbaa laga ilaalinaya tanna dad kalabay tahay inuu idan ka qaato iyo ogolaansho taas sulxi laguma geli karo oo dadka jaarkiisii ma odhan karaan waddadaa furan haddaad berande ku soo saaraysa dhib bayaanu lahaane sulxi nala galo xoole noo celi ma odhan karaan oo ay cid gaari ma laha waddadaa maftuuxee furan laakiin kan mushtaragaaye in koobani ay wada leeyihiin waddadaas soo oodanta sulxigada waa lagu geli karaa waana sababta masaa'ishan baabu sulxiga loo raaciyey oo ariiqa naafidkaa sulxi laguma geli karo ariiqa mushtaragaana sulxi baa lagu geli karaa waay waddadan haddaba mushtaragaa ee dad ay si gaara u wada leeyihiin mid waliba inteebuu markaa xaq ku leeyihi waddadaasi meel bay ka soo gashaa sekadda soo maha mid waliba halkaa ay ka soo gashay waddada madaxeedu ka soo bilaabo ilaa albaabkiisa inta udhaxaysuu xaq ku leeyihi soo warcad maaha waddadu sekadda meel bay ka soo gelaysaa halkaa ay ka soo gasho ra'su ariiq baa la dhaha madaxaa waddada madaxaa waddada ilaa albaabkiisuu xaq ku leeyihi intaa uu mari karaa xaggaa albaabuu u durkin karaa dhismihiisa meel ka mida oo xaggaa waddada ka soo bilaabmayso xigta albaabuu ka furi karaa bishardi inuu kii hore xidho waayo dee saxmad bay sababaysa innaga waxaa la isuma joojiye sooma meeshuu doonu bakhaarkiisa albaab ka furaya iyo gurigiisa hadduu albaab xaggii waddadu ka imanaysay dhismihiisa xiga uu ka furo kii kale waa inuu xidho wey waayo saxmed labada albaab saxmed bay sababayaan bay leeyihin waayo waddadan waa waddo la wada leeyo dad baa si gaara u wada leh tii iska furayd la mid maaha meeshuu doonaya albaabu kaga furanayay albaabkiisa wixii xagga gudaha ka sii xiga xaq kuma laha isagu waxaa xaq ku leh dadka isaga xagga ka sii xiga xaggaa gudaha ay waddadu usii gelayso hadduu doonayo markaa in dhismihiisa dhismihiisa tusaale ahaan waa labiyo toban mitr albaabkii wuxuu xigay xagga waddadu ay ka imanayso hadduu doonayo albaab inuu xaggaa gudaha u durkiyo uma durkin karo ilaa kuwa xaggaa waddadu ay ku afgo-ayso ka xiga idanuu ka qaato waxaana xaq u ley in idhahdaan dee saalixna calaa maal halkan annagaa iska lehayo gurigaaga hortiisiiba ha noqoto laakiin wadda ahaan adigu xaq kuma lihin xaggan aad usoo durkayso maal nasiiyo sulxi nagula gal taasuu ka hadlo wuxuu yidhi musanifku raxima اllahu tacaala wayajuusu waxa bannaan liman lahu baabun ka albaab kule waddadaas waddadaas soo xidhanee mushtaraga taqdiimu اlbaab albaab inuu u hormariyo inuu hore u dhigo fi darbi اmushtarak waddadii la wada lahaa hore u dhigo macnaheed waa maxay yani albaabka dee meelaan dhismihiisii ayn kama furayo laakiin waxaynu nihi wuxuu xaq ku leeyahay waddadaasi halkay sekeda ka soo gasho ilaa albaabkiisa soo maa marka albaabkiisii xaggii waddada ay ka imanaysay wuu u durkin karaa oo de waa intuu xaqa ku lahaabay ka mid tahay sooma laakiin albaabkiisa albaab xagga gudahee waddadu ku afgo-ayso ka sii xiga ma furi karo ilaa uu kaydan qaato kuwii xaggaa ka sii xigay malaa in la sawiraabay ku fiicanta masladaas walaa yajuusu ma banaana buu ihi taakhiru albaabkiisa inuu dib u dhigo xagga waddadu ka imanaysa mooyaane xaggay ku afgo-ayso uu dib ugu dhigo ka soo qaad waaba tusaale ee sekedii waa tan tii kalena waa tan halkaasay ka soo xidhantay sekeddu waddadiina halkaasay ka soo gashaa waddadaa yaa wada leh ya dadka albaabahooda kusoo jeedaan mid xagan kaga jeeda mid agan mid xagan kaga soo jeedaba dhulka ay leeyihiinoo kaley ka dhigan tahay oo gebigeeda waxa odhan kara aanaynu qaybsannaba way ku heshiin karaan oo waddadii furnayd oo ummadoo dham ay wada lahayd la mid maaha waddadaa haddaba ra'su ariiqu waa xaggaa waddadu ay sekeda ka soo gelayso aakhiru darbina waa xaggaa ay ku dhammaanaysa ay ku afgo-ayso dadka haddaba ku soo jeeda mid waliba waddadaa inteebuu xaq ku leeyi halkay waddadu ka soo gelayso laga bilaabo ilaa albaabkiisa wixii gudaha ka sii xiga shaqo kuma leh dadka ka sii dambeeya ee gudaha sii xiga ayaa leh keebaa ugu xaq badan dadkaas sekadaa tusaalahaan halkaa kaga soo jeeda keebaa ugu xaq badan ka ugu dambeeya ee waddada ay ku soo afgoodo kaasaa ugu xaq badan waayo waddadoo dhanbu isagoo xaq ku leeyi waay haddaba kii albaab halkaa ku lahaa tusaale ahaan dhismihiisi waa kaa albaabu halkaa ku lahaa xaggan albaabuu u durkin karaa waayo waa inagii nidhi albaabkiisa ilaa waddadu halay ka soo gasho xaq buu ku leeyahy sooma xagganoo dhismihiisa uuna albaab uma durkin karo waayo dee xaqiisiibuu ka baxay albaabkiisa ilaa waddada wuxuu lahaa isagu albaabkiisa ilaa halkay waddadu ka soo bilaabanto ra'su ariiqa wixii albaabkiisa xaggaa ka xiga xaq kumuu lahayn sooma hadduu doonayo inuu albaab ka furo dadkii waddada ay wada lahaayeen waa inuu idan ka qaato weliba kuwa xagga kasii xiga waxaana xaqu le in idhahdaan xoola bixi haddaad doonaysa inaad halkaa albaabaad ka furato waayo waddada qayb aanu marka hore xaq ku lahayn buu xaq hadda ku yeelanaya sooma oo kuwii xaggaa kasii xigay buu shuraako kula sii noqonaya marka intaasu buu ujeedaa markuu le wayajuusu waxaa bannaan taqdiimulbaabi albaab inuu hormariyo xaggan uu ka furo fi darbi mushtarak laakiin maxaa xataa isagoon ka idan qaadan waayo waa xaqiisii buu kusii durkayaa lakiin maxaa shardi ah waa inuu albaabkii hore waa inuu xidho waayo labada albaab saxmad bay sababayaan oo guri dee albaab quri laga gelay mid laba laga gelayaa isku mid maaha walaa yajuusu ma banaano taakhiiru albaabka inuu dib u dhigo dibku waa xagga waddadu ka imanaysa xaan kale gudaha ilaa biidin shurakaade weeye kuwa shurakaday ku